xaalada baareed oo aad u ballaaran ayaa ka jirta qaar ka mid ah gobolada somalilan taasoo saamaysay dadka adduunyada waxayna sababtay abaartan in xoolihii ay biyo iyo baadla-aan u baqtinayaan dadka ku nool deegaanada hoos yimaada degmada laasgeel ee somalilan ayaa haatan la ildaran xaalad baareed iyagoo islamar ahaantana codsaday in gurmud la soo gaaro halkan waxaa yaala dad caydha dooxa rabley boqol iyo konton qoysa beerihiina ka biyabeeleen xoolihiina abaari ka qaaday ciidina aanay ogeyn cid qurina ilaahay mooyaane cid bini aadana aanay ogeyn dowladduna aanayna soo marin dadkan xoolihii way ka madheen waa boqol iyo konton qoysoo meel wada yaalla waxaanu doonaynaa hay-adda masiibooyinka qaranka inay degdeg gurmada la soo gaadho haddii aanay la soo gaadhin dadkii xoolihii way madheen dadkiina wuu daba socdaa sidaa ayaanu doonaynaa ilaahay haddii laga helo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu masiibooyinka iyo qaranka u gurmata gurmad deg dega inay nala soo gaadho waxa weeye dadka meesha aanu ku degannahay dad toban toban u xaraysan yihiin iyo dad aan lahaynba bee erihii waxaan kuuhi way ka biyo beeleen kale waa meeluu ka qabsaday iyo meel biyo laga-aanay ka taagan tahayba Haaf- hay-adda fasiibooyinka qaranka ka- ka gurmata gurmad deg dega inay nala soo gaadho
waxaanu ka hadlaynaa abaar xoolo la-aan dan intaba waanu ka cabanaynaa in masiibooyinka hay-adda masiibooyinka qaranku gurmad culus inayna siiso meeshaanu naalla waa rabley darar weyne hoostiisa yar ayaanu ka hadlaynaa xooluhu abaar baa la tagtay way naga madheen way yaryihiin toban iyo labaatan intaba way noo xaraysan yihiin dadkuna aad bay u culus yihiin aanu deegaanka aanu ku naalo marka intaasaanu ka cuska in ka cuskana ilaahayna waan hoos joognaa iyo arsaaqdii ilaahay laba sano abaar baana haysay haddii ayna haysayna ilaahun baanu sugaynay Een, maxaa yeelay cidinana ma oga ilaahay mooyaane waxaanu doonaynaa in hay-adda masiibooyinka qaranka inay deg dega nala soo gaadho ilaahay xaggiisa ayaan ka sugaynaa marka waanu badannahay reer badan baanahay abaaro ayna xeriya waxaan uga xirsan toba toba neef Een, maxay ahayday beeri garwaabaa ka baxay waxaanu ku beerna waanu weynay marka ilaahay xaggiisa masiibooyinka qaranka hay-adda ayaan ka codsanayna rebley ayaan joognaa